بsم الlh الرحmn الرحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم وbاarك عlى نبيina mحamed وعlى آlه وصaحبه أجمعين qاla المؤلف رحimه الlه ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزاarا ورداء أبيضين ويتجرد الرجل ninka wuxuu ka dhartirnaanaya uu ka marnaanaya cinda الإحrاami إحraamka agtiisa min almakhiiti dhar tolan oo xibnaha jidhka ku tolan waa ka marnaanaya wayalbasu wuxuu labisanayaa isaaran hooskunti ama maro hoos laga xirto waridaa'an iyo gor iyo go' abyadayni cadcad mu'alifka raximahullah wuxuu leeyahay ninka muxrimka waa inuu ka marnaado min almakhiid min almakhiid waa dharka xibnaha jidhka ku tolan sida qamiis iyo shaati funaanad iyo wixii la mid ah oo jidhka xibnaha lagu jaangooyo lagu tolo ayaa waxaa la yidhahdaa almakhiid waa dharka loo talo ayadoo markaa lagu jaangooynayo xibnaha jismiga waxaa loo ogol yahana waxa waaya inuu xirto dhar furan sida go-ow dusha ka huganayo iyo miduu hoos ka xidhanayo inuu makhiid ka fogaado waa waajib dharka tolan oo toliinka inuu ka fogaado cinda alixraam waa waajib mualifka raximah ullah wuxuu ku qayday alrajul wayatajaradu arajul alrajul maxaa ku baxaya almar'a dumarku waa uga duwan yihiin ragga fi lxaji fi libaas markii la joogo fi lxaj way ka duwan yihiin ragga waa ka duwan yihiin fi libaas dhanka labiska waa uga duwan yihiin oo gabadha waxaa loo ogol yahay dhar makhiidoo tolan inay xirato fi lxaji cabaayadeeda xijaabka ay wadato tolan goonnooyinka dumarka ay xirtaan waxyaabahaasoo dhan dumarku waa loo ogol yahay asoo haddana makhiida laakiin fii xaqi rijaal almakhiid waa muxaram fi lixraam lama ogola waxaa loo ogol yahay inuu xirto isaaran wa ridaa'an wayalbasu isaaran wa ridaa'an wuxuu labisanayaa isaar uu hoos ka xidhanayo waridaa'an iyo go abyadayni wuxuu ku sifeeyey inay labaduba cad yihiin laakiin caddaanku waajib ma aha inay cad yihiin waa mustaxab waxaana loo deliishaday caddaanka cumuumka xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam uu yidhi calayh salaatu wasalaam albisuu min hiyaabikum albayaad dharkiina waxaad ka labisataan albayaad dharka cadcad xagga dharka waxaad ka labisataan albayaad fainahaa khayr fa innahaa min khayri hiyaabikum caddaanku wuxuu ka mid yahay min khayri hiyaabikum dharkiina kuwa ugu khayrka badan xadiidkaasi axaadiida la mid ah ee lagu boorinayo dadka muslimiinta inay labistaan dhar cadcad ayaa u daliila arrinka abyadayni sifada a waajib ma aha waa sifa mustaxaba waa inay tahay sunna faslun wayaxrumu cala almuxrimi casharatu ashyaa wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala almuxrimi qofka muxrimka casharatu ashyaa toban shay ayaa xaaraamka ah shayga koowaad waa lubsulmakhiid hadda waxaan soo marnay inuu ka fogaanayo ou ka marnaanayo min almakhiid almakhiidna waa midka hadda soo marnay waa dharka jismiga ku tolan ama loo talo oo xibnaha jismiga lagu jaangooyo dharka noocaasa waa xaaraam in la labisto fii xaqi الrijaal duuna الnisaa wa taqdiyaة الra'si min الrajuli waxaa kaloo xaaraama wa taqdiyaة الra'si madaxa daboolidiisa min الrajuli oo xagga ninka ka ahaanaysa yacni ninka inuu madaxa daboosho waa ka xaaraam fi lxraam min الrajuli muxuu ugu qayday wuxuu ku saarayaa almar'a taqdiyatu rajul min taqdiyatu ra'si min arajul waxay ka mid tahay waxyaamaha maxduuraadka ah fi lixraam oo aan la ogolayn ninka ragga inuu madaxiisa daboolo taqdiyatu ra'si lilmuxrim waxaa la sheegay inay ay tahay xaaraam oo ay mamnuuc tahay laakiin culammada waxay u kala qaadaan saddex qaybood taqdiyatu ra'si min arajul maraatibtiisu waa saddex martabadood almartabatu اluulaa waa martabo mamnuuc ah biاlاtifaaq saddex martabadood ayay u qaybiyeen takhطiyaة الra'si martabada koowaad waxa weeye mamnuuc inuu madaxiisa daboolo biاlاtifaaq wa huwa kul mutasili mulaasiqi yuraadu lisatri الra'si waa maro walba ama shay walba oo mutasilin jismiga la xidhiira kullu mutasilin mulaasiqin oo ku dheggan jismiga ama madaxa yuraadu lisatri alcawr lisatri الra'si ujeeddada laga leeyahana ay tahay in madaxa lagu asturo mid walboo noocaas ah waa mamnuuc qofka muxrimka inuu xirto ijmaacan waa laisku waafaqsan yahay inay mamnuuc tahay maxaa tusaale u ah waxaa madaxa la xidhiira ee ku dheggan ujeeddadiisuna ay tahay satru ra'si waa kalcimaama waa taaqiya iyo wixii la mida cimaamadda iyo koofida iyo waxyaabaha la midka ahee madaxa la saarto ujeeddada laga leeyahana ay tahay in madaxa lagu asturo jirhkana ku dheggan ama madaxa ku dheggan waa muxaram qofka muxrimka inuu labisto ijmaacan ninka muxrimkaa looma ogola inuu madaxa koofi saarto asagoo muxrima mana la ogola inuu madaxa cimaamad saarto asigoo muxrima waa muxaram arrintaasi inay xaaraam tahay qofka muxrimka ay xaaraam ka tahana waa ijmaac waa qaybta koowaad ama martabada koowaad almartaba athaaniya jaa'isun biاlitifaaq waa qismi bannaan ijmaacan biاlitifaaq waa laisku waafaqsan yahay inuu bannaan yahay oo qofka muxrimka u bannaan yahay kaalkhaymati waalbeyti waashajara wa naxwiha waa sida khaymada ama teendhada guriga iyo geed qofka asigoo muxrima khaymo ma hoosgeli karaa khaymo ma dhex geli karaa khaymadu madaxay daboolaysaa soo maa madaxaadu hawada uma bannaana markaad khaymo dhex gasho waxaa kaa sarraynaya waa saqafkii khaymada madaxaadu waa daboolan yahay laakiin mulaasiq miya wuxuu ku daboolan yahay mulaasiq ma aha wax mutasilana ma aha ujeeddaduna satru ra'si ma aha madaxa la daboolo qasdigu maaha waxaa la mida guri hadduu qofku galo asagoo muxrima waxaa la mida inuu geed hoos galo ou hoos harsado geed hadduu hoos galo geedkaasi muxuu daboolayaa wuxuu ku aadayaa madaxiisa laakiin mulaasiq maaha oo kuma dhegana ujeeddaduna satru ra'si ma ahan ee waxa waye qofka sida uu u hoos galo ama uu ugu asturnaa yacni qoraxda uga xigsado waxyaabahaasi way u bannaan tahay qofka muxrimka ijmaacan inuu madaxiisa ku daboolo daboolid waxaan la xidhiirin sida saqafkaas khaymada ama guriga ama geedka iyo wixii la mida martabada saddexaad waa martaba mukhtalafun fiihi waa martabatun mukhtalafun fiiha oo laisku khilaafsan yahay waxay culammada qaar ku tusaaleeyeen martabadan laisku khilaafsan yahay kalhawdaj alhawdaj ma la yaqaan hawdajka waa aqalka owra owrta la saaro oo la dhex galo owrtaa la saaraa dadaa ku dhex qofaa dhex galaya oo ku dhex sugnaanaya hawdajku lama mid ahan aqal meel ka dhisan oo khaymadoo kale ah sidaa uma weyna waa wax awr dushii la saaraayo gurigoo kalena maaha geedoo kalena maaha hawdajkaasi ma geli karaa qof muxrima culimmadu waa isku khilaafeen qowlka koowaad waa inuu bannaan yahay waana madhabu abi xaniifa washaafici abu xaniifa iyo shaafici waxay qabaan inuu bannaan yahay ou la mid yahay kalkhaymati waalbeyti washajara qaybtii horay geliyeen qaybtii labaad qowlka labaad waxa weeye almanc waa inay mamnuuc tahay in hawdaj la galo ama uu galo qofka muxrimkaa waana madhabu maalik wa axmed qaybtan koen dambe marka waa la isku khilaafsan yahay labadii qayboo hore khilaaf miyaa ka jiray labadii qayboo hore ijmaacay ahayd qaybna waxaa la isku waafaqnaa inay jaa'is tahay qaybna waxaa la isku waafaqay inay muxaram tahay mamnuuc ay tahay qofka muxrimka marka taqdiyat ra'si lilmuxrim saddexdaas qaybood ayay culammadu u kala qaadeen wاlwajhi min almar'a alwajhu min almar'a inay daboosho ayadana waxay ka mid tahay min maxduuraati اlixraam gabadha muxrimadda ah waa inaysan wejigeeda daboolin oo wejigeedu uu furan yaho bannaan yahay waa waajib axaadiiaana ku soo aroortay uu ka mid yahay qowl الnabiy salى اllahu عalيه wasalam walaa tantaqib اlmar'a walaa tantaqib اlmarأaة اlmuxrima walaa talbas اlkhufaazayn walaa tantaqibu almarأaة اlmuxrima gabadha muxrimadda ah niqaab ma xirato niqaabku xaggu daboolaa niqaabka wejigay ku dabooshaan dumarka ma xiranaysa gabadha muxrimadda looma ogola walaa talbas اlkhufaazayn khufaazaynna ma xiranayso alkhufaazaan waa maxay waa kuwa gacmaha la gashto galofiska gacmaha la gashtaa waxa la yihahda alkhufaazaan gabadhu hadday muxrimo tahay looma ogola inay xirato wejiga inay daboolatana lama ogola gacmaha inay khufaazayn inay khufaazayn gashatana lama ogola caaisha radia allahu canhaa waxay tidhi haddii rag ajaaniba ay soo maraan waan daysa jirnay markay gudbaanna waan iska qaadi jirnay markay rag ajaaniba soo maraan haddii marka gabadhu markuu nin ajnabiya soo maro ay wejiga ka daboolato ama ay ka xirato xaaladdaas culammada qaar way banneeyeen waana sida caaisha ay samaysay radia allahu canha wa ilaa asalku waxaa waaye inaysan wejiga daboolo karin gabadha muxrimadda waa in wejigeedu furan yahay ninka wejiga ma daboolo karaa fi lixraam gabadha waa tii hadda la manciyey xadiidkaana ku soo arooray walaa tantaqibu almar'a almuxrima laakiin ninka wejiga ma daboolan karaa oo wejiga wax ma ku xihan karaa waa soo marnay madaxa inuusan daboolaynin wejiga culummadu waa isku khilaafeen inuu dabooli karo iyo inuusan dabooli karin yacni inay u bannaan tahay inuu wejiga dabooshay in ka leh waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa culammada qaybo ka mida waxay qabaan inay bannaan tahay ou imaamu shaafici ka mid yahay inay u bannaan tahay inuu wejiga daboosho ninka ragga ah waana riwaaya can axmed bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin maya wejiga ma daboolan karo culummada dhahaya wejiga ma daboolan karo oo diidaya arrinka ama ninka muxrimka dhahaya wejiga waa inuusan daboolanin waxaa ka mida maalik iyo abu xaniifa waxay deliishadeen qowlu nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam walaa tukhamiruu wajhahu wa ra'sah ninkii muxrimka ahaa ee xaajiga ahaa ee dhintay markuu gaadiidkiisa ka dhacay oo hashiisu ay ku istaagtay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabuhu amray waxaa ka mid ah oo xadiidka ku jira walaa tukhamiruu ra'sahu wa wajhahu riwaayada qaar waxaa ku jirta wa wajha wejigiisa iyousan daboolin yacnii ha daboolina wejigiisa waxay yidhaahdeen marka in wejigiisa la daboolo ninka muxrimka ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday markii la aasayay oo wuxuu yidhi madaxiisa iyo wejigiisaba aan la daboolin fainnahu yubcaثu yowma alqiyaamati mulabiyan maalinta qiyaama waxaa la soo saaraya asoo talbiyeysanaya asoo le labayk allaahuma labayk ayaa la soo saaraya yowma alqiyaama maxaa yeele wuxuu ku dhintay camal saalixa oo aada u khayr badan asoo ku dhex jira oo talbiyeysanaya laakiin culammada dhahaysa way bannaan tahay ninka muxrimka inuu wejiga daboosho waxay yidhahdeen riwaayadda wejiga sheegaysa waa riwaaya hayru maxfuuda waa riwaaya shaada xadiidka riwaayadda saxiixaana waxaa waye walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolina ma aha wejiga ha daboolina sida saxiixaana riwaayadda wejiga sheegaysa waa riwaaya daciifa maaha riwaayad sugan waa riwaaya shaada riwaayadda dhahaysa yaan wejiga laga daboolin sida saxiixaana waxaa waye walaa tukhamiruu ra'sah madaxiisa ha daboolina wuxuu diiday nebiga alai slat slam madaxa in la daboolo haddaana soo marnay ninka muxrimkaa markuu muxrim yahay inuusan wejiga inuusan madaxa daboolan karin laakiin wejiga waa bannaan tahay riwaayaddaasna waa riwaaya daciifa riwaayadda wejiga diidaysa haddii marka riwaayaddaasi aysan sugnayn alaslu waa maxay alaslu almancu miya mase waa alibaaxa alaslu waa alibaaxa sida saxiixa waa inay bannaan tahay wejiga waa daboolan karaa wa tarjiilu shacri iyo tintoo la shalleeyo min maxduuraati alixraam ama waxyaabaha qofka muxrimka ka xaaraama waxaa ka mid a tarjiilu shacri tinta oo la shalleeyo tintaoo la shalleeyo waa haddii ay ka dhalanayso ama qofku uu og yahay hadduu tintiisa shalleeyo inay tinta qaybo ka mida go-ayayso ama ay soo dhacayso hadduu og yahay shalladu inay sababayso in tintiisu ay soo daadato ama tinta qaybo ka mid ah ay soo go-aan ma bannaano inuu tin shalleeyo maxaa yeelay tinta in la taabto fi lixraam ilaa maalinka la xiiraayo laga gaarayo ma bannaana mana la xiirayo mana la gaabinayo fi lixraam loomana ogolo qofka muxrimka laakiin culimmada qaara waxay ku qaydeen arrintan diidmadeeda shallada in la diido waxay ku qaydeen waa haddii qofku og yahay in tinta qaybo ka mid ay soo go'ayso laakiin hadduusan aaminsan yahay ama uu og yahay tintiisu inaysan soo go'ayn shalladana aysan soo raacin waxtina waxay yidhahdeen waa u bannaan tahay macal karaaha ayadoo laga qabo inay arrintaasi makruuh tahay maxaa yeelay aaminka lagama ahan in tinta wax ka mida ay soo go'do ama qaybo tinta ka mida ay soo raacaan shallada saa darteed saddan lidariica inuu mar walba iskaga fogaado ayaa loo baahan yahay tarjiilu shacri shallada tinta maalmaha uu ku dhex jiro ixraamka wa xalquhu iyo xiiridda tinta tinta in la xiirana ma bannaana tinta in la xiira ma bannaana ilaa laga gaaraayo wakhtiga xiiridda xiiriddu wakhtigay leedahay soo maha waxaan ku soo marnay inay ka mid tahay min arkaani alxaj xalqu shacri tinta in la xiiro laakiin waa goorma wakhti mucayana iyo meel mucayanay leedahay wakhtigeeda markii la gaaro ayaa lagu ogol yahay inaad tinta xiirto laakiin ayadoon wakhtigeeda la gaarin waa xaaraam inaad tinta xiirto adoo muxrima tinta xiiriddeeda maxaa ugu yar inta la diidaaya maxaa ugu yar fuqahada qaar ka mida waxay yidhaahdeen saddex tin hadduu gooyo saddex tin qofkaasi waa qof tintiisa xiiray asoo muxrima ma bannaana bay yidhahdeen saddex tin iyo wixii ka badan qaar waxay yidhahdeen maya waa afar tin qolo kale waxay yidhahdeen maya waa shan nahyiga inta ugu yar waa shan tin haddii uu gooyo qaar waxay yidhahdeen waa rubcu ra'si ama rubcu shacri tinta markii la qaybiyo afar loo qaybiyo hal qayb oo ka mid ah hadduu xiiro ayaa waxaa la leeyahay qofkaasi tintiisuu xiiray waxaa cajiiba fuqahada waxay yidhaahdeen qofkan muxrimka ah haddii saddex tin oo timihiisa ka mida uu jaro waa noo imaan doonaa qofkii waxyaabahan maxduuraadka ku dhaca waxay leeyihin dhiigaa laga rabaa fidyaa laga rabaa waxay yidhaahdeen saddex tin hadduu gooyo fidyaa laga rabaa oo timihiisa ka mid a ha yidhaahdaana waxay leeyihin haddana yowmu naxri markuu tinta xiiraayo saddex tin hadduu gooyo xalaal ku noqon maayo tintoo la xiiro waxyaabaha lagu xalaal noqday ka mid tahay soo maaha saddex tin kuma filnay bay yidhahdeen inuu ku xalaal noqdo saddex tin hadduu gooyona fidyuu bixinaa bay yidhahdeen halkaan waa tanaaqudaa ku jira sababtoo halkan hadduu fidyo bixiyey halkaasi maxaa u diiday inuu maaragtay uu ku xalaal noqdo saddexda tin fuqahada qaara sidaa yidhahdeen qowlkoodu sawaab ma ah sida saxiixa waxaa waaye xiiridda tinta waa haddii wixii la xiiro dhibaato ay ku zuuli karto maalan qofkan madaxuu ka jiran yahay yacnii sida saxaabada qaar ku dhacday injiraa gashay kacab ibnu cujur oo kale markay ku dhacday arrintaasi nebiga sala allahu calayh wasalam ayuu uga sheegtay nebiga muxuu u idmay inuu tinta xiiro dhibaatada qabsata waxay ku zuuli karto inta ugu yaray ku zuuli karto ayaa xalqu shacri loo ictibaarinaya saddex tin iyo afar tin iyo midna loo ictibaarin maayo xalqu shacri waxaa loo ictibaarinayaa waa wixii dhibaatada qofka haysata ay ku zuuli karto hadduu u baahdo timaha xiiridooda qadarka ugu yar ee haddii uu xiiro dhibaatada uga zuulayso ayaa maaragtay loo ictibaarinaya xalqu shacri markaasoona fidyo looga baahanaya waxaa daliil u ah tusinaya hal tin iyo laba tin iyo saddex tin oo la jaro inaanan qofkaasi uusan kula dhacayn maxduurkii ama aan fidyo looga baahanaynin axaadiidka qaar waxaa ku soo aroortay ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam ixtajama wa huwa muxrim nebigu calayh الsalaatu wasalaam waa istoobay asigoo muxrima qofkuna markuu istoobaayo muxuu xiirayaa madaxa markii qofka laga toobaayo waxaa laga maarmaana qadar tinta ka mida in la xiiro yani la xiiro si markaa loo toobo idan markii nebiga la toobay calayhi salaatu wasalaam asigoo muxrima macnaheedu waxa waaye qayb tintiisa ka mida in la xiiray asigoo muxrima markaana la toobay calayhi salaatu wasalaam qaybtaas la xiiraayo saddex tin iyo afartin wax ka yar miyay noqonaysaa maya waa ka badan yihin wax badaniyo weliba ka badan yihiin qayb dhanaa la xiirayaa si meeshaa loo toobo taa waxay tusinaysaa marka qayb yar oo tinta ka mid ah oo la xiiro inaanu qofka fidya loogu yeelanayn laakiin qadarka ugu yar ay tahay maa yazuulu bihi اladaa waa wixii dhibaatada ay ku zuulayso ou qofka ugu baahan yahay tinta inuu xiiro wa xalquhu iyo xiiridda tinta walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila timihiinna ha xiirina ilaa hadyiga uu gaaro meeshiisa yacni waqtigii la gowrici lahaa waa yowma naxri wa taqliimu ladaafiri iyo ciddiyaha oo la jaro timaha markii la xiiraayo xalqu shacri ama la diidaayo in la xiiro qofka muxrimka markii la leeyahay timihiisa ma xiiri karo waa ka xaaraam cilladu waa maxay fuqahadu waa isku khilaafeen cilladaas khilaafkeedana waxay keentay furuuc masaa'ilah oo ka dhalatay in laysku sii khilaafo qaar waxay yidhaahdeen cilladu waxa waaye atarafuh atarafuh macneheed waa maxay waa alabu raaxa waa raaxada tarafuha waa raaxada waxay yidhaahdeen tintoo la xiiro waxaa loo diidayaa xiiritaanka tarafuh iyo raaxa ku jirta qofka muxrimkaana raaxadaas lagama rabo oo waxaa laga rabaa basaasnaan qofka inay ka muuqato uusan u muuqan qof nicmo iyo ku dhex jira raaxo waa inuu qofkaasi basaasan yahay tadaruc iyo basaasnimo iyo liidnaan inay ka muuqataa la rabaa waxay yidhahaan marka timahoo la xiiro xoogaa waxaa ku jira qofkaasi inuu nicmaysanayo ou raaxaysanayo qolada sidaa ku cilaysay timaha la xiiraayo waxay yidhahdeen kuwa madaxa keliya maaha kuwa la diidan yahay in la xiiro madaxa keliya maaha tin walbo jismiga qofka ku taalla waa mamnuuc bay yidhahdeen inuu xiiro fii xaali lixraam timaha jirka ku yaalla maxaa soo gelaya shaaribka waa ku jiraa ma xiiraysid mana jaraysid fi lixraam waxaa ku jira alcaana timaha hoose ayadana ma xiiri kartid fi lixraam oo waxayna lama taaban karo tin oo dhanaa soo gelaysa waa markii lagu cileeyo atarafu cillada loo diidaayo markii lagu cileeyo atarafu culammada qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen maya loo diidi maayo in tinta la xiiro fi lixraam tarafuh maahan cillada cilladu waxaa waaye isqaatu shaciiratin min shacaa'ir alxaj xiiritaanku wuxuu keenayaa in la rido shaciiro ka mida min shacaa'ir alxaj min shacaa'ir alxaj maxaa ka mid ah alxalqu aw ataqsiir soo maa in tinta la xiiro ama la gaabiyo laakiin mawdiceedii markii la gaarayo ay tahay idan qofkaani mawdiceeda iyadoo la gaarin hadduu tinta xiiro ama uu gaabiyo qofkaasi wuxuu riday shaciiro ka mida min shacaa'ir alislaam wuxuuna ku dhacay timadaysigii timaha in la daysta la isfaray fi lixraam amarkii la amray ayuu jebiyey qofkaasi wuxuuna ku dhacay maxduur idan cilladu waxay yidhaahdeen waa isqaatun isqaatu shaciiratin min shacaa'ir alxaj qolada ku cilaysay isqaatu shaciiratin min shacaa'ir alxaj tinta maxay ku koobayaan ayagu tinta madaxay ku koobayaan maxaa yeele shaciira min shacaa'ir alxaj waxaa ka mid ah waa tinta madaxa ee tin oo dhan maa lidaalika yowma naxri markii la gaaro waxa la xiiraayo waa maxay oo ka mida min arkaani alxaj timaha hoose miyaa ku jira kuma jiraan waa madaxa keliya waxa la xiiraayo sidaa darteed waxay yidhaahdeen waxaa la leeyahay wa xalquhu waxay ka mid tahay min maxduuraati alxaj ama min maxduuraati alixraam waxa waaye xalqu shacri xalqu shacri ra'si waa madaxa tintiisa inmadaxa tintiisa in la xiiro ayaa la diidan yahay idan meeshaasi furuuca isku khilaafta soo maaha waxaa ka rabtimay khilaaf farciya qoladii ku cilaysay atarafu tinoo dhan ay ku qaadeen qoladii ku cilaysay inay tahay isqaatu shaciirati min shacaa'ir alxaj waxay sheegeen inay tahay tinta madaxa asheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah wuxuu rajaxayaa tinta la mamnuucayo fi lixraam in la xiiro inay tahay shacru ra'si timaha kalena aysan soo gelin waiibu wa taqliimu aladfaari iyo cidyaha oo la jaro cidyahoo la jaro ma bannaana in la jaro iyo in la jebiyo midna ma bannaano cidyaha fii xaali lixraam waiibu iyo iibka aiib fii xaali lixraam waa mamnuuc waxyaaba udgoon in la marsado catar iyo wixii la mid a in la isticmaalo fi lixraam lama ogola laakiin qabla alixraam in la marsado ma la ogol yahay qabla alixraam in la marsado kadibna caraftiisu ay sii daa'imto fi lixraam waxba dhibi mayso laakiin waxaa la diidayaa fii xaali lixraam adigoo ixraamka ku dhex jira oo muxrima inaad diib marsato waa mamnuuc wa qatlu saydi iyo ugaar la dilo fi lixraam ma bannaana allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum xurum wa antum xurum waa jumla xaaliya ugaarta ha dilina xaala tihiin kuwa muxrimiina macnaa fii xaali lixraam baa laydin ogolayn wa caqdu nikaaxi iyo nikaax oo la caqdiyo caqdu nikaax waa meherkii adigoo muxrimah inaad mehersatana kuuma bannaana inaad meherisana kuuma bannaana haddaad muxrim tahay gabar lagaa soo doontana ma meherin kartid adigana waxma mehersan kartid caqdu nikaax waa mamnuuc fii xaali lixraam caqdu nikaaxaasi ama adiga meherso ama cid kale u mehri nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fii xadiidi cuثmaan bni cafaan radia allahu canh oo imaam muslim uu soo saaray laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu laa yankixu lmuxrimu qofka muxrimkaa ma guursado laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu loomana nikaaxiyo yacni ma nikaaxiyo mana loo nikaaxiyo asiga ma nikaaxsanayo yani hayrkii u nikaaxin maayo asigana ma nikaaxsanayo waxaa jira xadiid xadiid ibni cabaas radia allahu canh oo xadiidkan khilaafaya fi daahir xadiid ibni cabaas wuxuu sheegay ana nabiya sala allahu calayh wasalama tazawaja maymuuna wa huwa muxrim nebigu calayhi salaatu wasalaam maymuune ayuu guursaday asagoo muxrima xadiid cuhmaanna muxuu sheegayaa in qof muxrimah uusan mehersan karin hayrkiina uusan u meherin karin ibn cabaasna wuxuu leeyahy nebiga alay slat slam maymuune ayuu guursaday asoo muxrima sida sawaabkaa waxa waaye nebiga calayh salaatu wasalaam inuu maymuuno guursaday wahuwa xalaal asigoo xalaala ibnu cabaas radia allahu canhuna waa wahmiyey waa qaldamay markii uu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam maymuune ayuu guursaday asigoo muxrima maymuuna radia allahu canha oo ah saaxibatu lqisa waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu i guursaday wahuwa xalaalun asigoo xalaala abuu raafic radia allahu canh mowla nabiy calayhi salaatu wasalaam oo waasito u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maymuuno u dhexeeyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam maymuuno u doonay wuxuu sheegay in nebiga calayhi salaatu wasalaam maymuuno uu guursaday wahuwa xalaal asigoo xalaala idan abuu raafic ibni cabaas yaa qisada ku aqoon badan iyo goorkay wax dhaceen abu raafic maxaa yeele abu raafic qadiyadduu ku dhex jiray maymuuna iyo ibnu cabaas radia allahu canhu yaa ku aqoon badan goorka u dhacay caqdiga iyo meherkii nebiga alayh isalatu wasalaam waxaa ku aqoon badan maymuuna idan maymuuna iyo abu raafic oo qisada uga aqoon badan ibnu cabaas waxay isku waafaqeen in nebiga alayh isalatu wasalaam maymuuna uu guursaday wahuwa xalaal waana sida sawaabka ah ibnu cabaas radia allahu canhu wuu ismoodsiiyey ama wuu u maleeyey in nebiga calayi slatu asalaam maymuuna uu guursaday wa huwa muxrim maadaama wakhtiguu nebiga mehersaday maymuuna asoo xalaala iyo wakhtiguu muxrim ahaa ay isku dhowaayeen ibnu cabaas radia allahu canhu wuxuu u maleeyey in nebiga calayi slatu asalaam maymuuna uu guursaday asigoo muxrima arrintuuna sidaa ma aha nebiga calayi slatu asalaam maymuuna wuxuu guursaday asagoo xalaala walwad'u waxaa ka mida min maxduuraati alixraam alwad'u galmada tii hore caqdu nikaax bay ahayd tan waa ka duwan taha waa galmada waa jimaaca jimaaca wuxuu ka mid yahay min maxduuraati alixraam mana jiro shay ka mida min maxduuraati alixraam oo xajka fasahaadinaya ila aljimaaca jimaaca keliya xajka fasahaadiya waxyaabaha la soo sheegoo dhan in lala yimaado waa mamnuuc laakiin haddii lagu dhaco xajku buri maayo mana fasahaadayo ila aljimac jimaacu laakiin waa fasahaadinayaa xajka qofka asagoo muxrima hadduu xaaskiisa u galmoodo qabla taxalluli اlأwal taxallulka hore ka hor laba taxallulaa jira taxallul jus'i ah iyo mid kulliya qofka muxrimkaa markuu xalaal noqonayo waxyaabaha qaar wuxuu ku xalaal noqonayaa xalaal koowaad oo waxyaabaha qaara u bannaanaanaya waa taxallul jus'iya marka labaadna wuxuu xalaal noqonayaa xalaal taama oo dhammaystiran xalaaluu noqonaya macnaheedu waa maxay waxyaabihii hore looga mamnuucay ayaa xalaal u noqonaya hadduu xaaskiisa u galmoodo qabla taxalluli lawal taxallul awal wuxuu ku dhacayaa qofka markuu jamrat lcaqaba tuuro yowma naxri culimmada qaar waxay qabaan inuu xalaal noqday taxalul awal taxalulka koowaad inuu xalaal noqday hadduuba tuuro jamrat alcaqaba yowma annaxri waxyaabo kalaa sii dhiman oo laga rabo laakiin marba hadduu la yimaado ramyuljamra oo jamrada tuuro waxay yidhahdeen waa xalaal noqonaya ataxalul awal bacdu lculamaa waxay u idaafeeyeen haddii ramyuljamaraad uu sameeyo ama jamrat alcaqaba uu tuuro tintana uu xiiro waxay ku idaafeeyeen inay ku dareen tin xiirid labadaa hadduu la yimaad waa xalaal taxalulka koowaad ayuu xalaal noqday taxalulka labaad wuxuu xalaal noqonayaa wuxuu ku darayaa intii hore alطawaaf waالsacyi طawaafkan waa maxay waa طawaaf اlifaada waa طawaafkii rugniga ahaa طawaafkii rugniga ahaa iyo sacyiga hadduu ku daro wuxuu xalaal noqonayaa xalaal dhammaystiran markuu xalaal noqdo ataxallul اlwal diibka iyo waxyaabaha udgoon waa u bannaan tahay laakiin asigoon taxallul اlwal xalaal noqon hadduu xaaskiisa u galmoodo xaaskiisa hadduu u galmoodo qabla taxallul اlأwal xajkiisu waa faasid xajkiisu waa fasahaadaya waxayna ka mid tahay min maxduuraati اlixraam laakiin maxduuraat اlixraam midka ugu weyn waa jimaaca iyo galmada waay allah subxaanaه wa tacaalana wuxuu leeyahy alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj alrafath wa aljimac wa muqadimaat اljimac rafadka fii hadi اlaaya waxaa loola jeedaa galmada iyo muqadimaadkeeda waxyaabaha hordhaca u ah galmada rafad ma jiro fi اlxaj wاlmubaasharaةu bishahwatin iyo inuu xaaskiisa la mubaasharoodo bishahwatin shahwo uu kula mubaasharoodo inuu ku istimtaaco bishahwatin maxay ka mid tahay almubaashara bishahwa waa min muqadimaati اljimaac idan falaa rafaha ayay soo gelaysaa iyaduna waa hordhici galmada lama ogola waxay soo gelaysaa falaa rafaha wuxuu yidhi sheikhu raximah اllah wa fii jamiici dalika waxyaabahaasoo dhan waxaa ku sugan alfidyatu fidye ayaa ku sugan ilaa caqda nikaax ilaa nikaaxa caqdigiisa mooyaane ilaa meherka maahane fa innahu meherku laa yancaqidu ma xirmaayo hadduu qofka wax meheriyo ama asiga uu mehersado meherkaasi uma xirmayo walaa yufsiduhu mana fasahaadinayo xajka ila alwad'u fi lfarji ilaa galmada fi lfarji xaaskiisa uga galmooda mooyaane walaa yakhruju minhu mana ka baxaaya ixraamkii bilfasaadi fasaadka dartii uga bixi maayo sheikha raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay waxyaabahaan soo sheegnoo dhan waxaa ku sugan fidya culimmada waxay baraarujiyeen waxay yidhahdeen dadka qaar markii fadwo la weydiiyo ku saabsan ma fii maxduuraati alixraam ama qof ku dhacay waxyaabahaas mamnuuca wax ka mida waxay ku yidhahdeen calayka damun dhiigaa lagaa rabaa oo waa inaad wax gowracdo arrintaasi idlaaqeeda maaha fidya in wax la gowraco keliya miya mase fidyadu waa noocyo badan tahay fidyadu waa ka duwan tahay wax la gowraco keliya maaha dhiig la daadiyo oo wax la qalo fidyadu waa nooc ka mid ah laakiin fidyo dhammaanteed maaha lidaalika waxay yidhahdeen hadduu qofka maxduuraadkan ku dhaco waxaa ku waajiba saddex arrimood midkood inuu la yimaado inuu wax gowraco inuu quudiyo lix miskiin miskiin walbana uu siinaayo mud barkii yani waxaan dhihahna saac barkii likulli miskiin wuxuu leeyahy nisfu saaca lix miskiin oo miskiin walba nisfu saac la siiyo meeqa saac waay waa saddex saac waa saddex saac midda saddexaad waxa waaye siyaamu alaaثati ayaam saddex maalmood inuu soomo intaba qur'aanka waa lagu sheegay allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhaahday walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilah faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk fafidyatun macnaheed waxaa facalayhi fidyatun waxaa dushiisa a fidya fidyadaas waa maxay min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk sowm ama sadaqa ama nusuk nusug waa maxay waa gowraca waay nusuga waa gowraca idan saddexdaas mid ka mid ah ayaa qofka laga rabaa haddii uu ku dhaco maxduuraadkii lasoo sheegay wax ka mida maxduuraat lixraam saddex dhowr qaybooda culammada qaar u qaybiyeen maxduuraat lixraam markii lagu dhaco fidya miyaa lagaa rabaa mase lagaama rabo qaybta koowaad waa maa laa fidyata fiih waxaan wax fidyaa lagaaga rabin waa muxaram inaad ku dhacdo lama ogola laakiin wax fidyo ah oo kugu waajibaya ma jiraan waa qaybta koowaad qaybta labaad waxa waaye maa fidyatuhu badana waa mid fidyadiisu ay tahay neef geela qaybta labaad ee maxduuraadka ka mid a haddaad ku dhacdo fidyada lagaa rabo waa neef geela waay haddaad weyse neef lo-ah ayaad bixinaysa haddaa awoodi weyse macna qaybtaasi waa maxay waa jimaaci hadda aan ka soo hadlayna ee la yidhi waa midka ugu weyn maxduuraadka qofka hadduu ku dhaco filixraam galma hadduu ku dhaco qabla taxalluli اlawal ou xaaskiisa u galmoodo waxyaabo fara badanaa laga rabaa shan arrimoodaa laga rabaa oo ku waajibaysa horta arrinta koowaad waxa waa inuu dembiile yahay waa aatim waa dembiile maxaa yeele allah subxaana wa tacaala ayuu caasiyey allah wuxuu yidhi falaa rafata asigana muxuu ku dhacay rafadkii uu ku dhacay ilaahay ka reebe waa aatim waa caasi ficilkaa uu sameeye ilahu ku caasiyey arrinta labaad ee qofkaasi ku laasimaysa waxa waaye xajkiisu waa fasahaade xajkiisu waa fasahaade sanadkaasi xajkiisa ma jiro arrinta saddexaad oo ku laasimaysa waxa waaye hadduu xajkii fasahaade ma iska tegayaa maya acmaasha xajka waa sii wadaaya waa inuu hore u sii socdo wixii acmaalee xaj ee loo baahnaayo sii dhinaa uu dhammaystiro asagoo xajkiisana waxba ka jirin oo faasid yahay waa arrinta saddexaade laga rabo arrinta afaraad waxa waaye wujuubu alqadaa waxaa ku waajiba sanadkaa sanadka ku xiga inuu soo qalleeyo xajkii xajkii sanadkan ka fasahaaday sanadka dambe waa inuu soo qalleeyo arrinta shanaad oo ku laasimaysa waa alfidya waa midda hadda aan ka hadlaynay oo qaybta labaad ahayd fidyadiisu waa maxay fidyadiisu maxay noqonaysaa waa neef geela waayo hadduu waayo u awoodi waayo beddelkeeda waa lo laakiin marka koowaad neef geelaa ku waajibaaya meeqo arrimood waay shan shantaasba waxay dusha ka koraysaa qofkii xaaskiisa u galmooda qabla taxalluli اlawal qaybta saddexaad oo maxduuraadka ka mid a waa maa fiihi fidyatun maa fid ama maa fidyatuhu milah waa midka fidyadiisu ay tahay wax asiga la mida shaygaasi uu ku dhacay wax la mida ayaa fidye looga baahan yahay qaybtaasi waa qaybtee waa qatlu sayd allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi laa taqtulu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaaءu milu maa qatala min annacam qofkii dila ugaar oo si bareerah u dila asoo muxrima waxaa laga rabaa fidya fidyadiisuna waxay noqonaysaa ugaartaas uu dilay xoolaha markii loo fiiriyo neefka waxa ugu dhow ugaartaasi uu dilay hadday ari shabbahdo neef ariya laga rabaa hadday lo shabbahdana neef lo aha laga rabaa hadday geel shabahdana neef geelaha laga rabaa ugaartuu dilay hadduu mili loo waayo qiimaa la bixinaya waa qaybta saddexaad ee maxduuraadka ee fidyada loo baahan yahay qaybta afaraad waa maa fidyatuhu takhyiir waa wx fidyadiisu ay tahay khiyaargelin maxaa la khiyaargelinayaa meeqo arrimood saddexdii arrimoodo soo marnay waa loo khiyaargelinayaa alsiyaam aw الsadaqa aw الnusuk akar اlmaxduuraat fidyadoodu waa qaybtan maxduuraadka badankood fidye ahaan waxa loo bixinaayo waa midan takhyiirka ah ee saddexda arrimood mid uu la imaanayo qofka meeqo waayo intaas waa afar afartaas qaybood ayay u qaybsamayaan maxduuraat alixraam waxaan fidye lagaaga rabin ma jiraan waa midaan ku bilowna maa laa fidyata fiihi tusaalaheedu waa maxay tusaalaheed haddaan soo marnay wa fii jamiici dalika alfidyatu muxuu yidhi ilaa caqda nikaax arrimaha la soo sheegoo dhan fidyaa ku jirta ilaa caqda nikaax ilaa caqdu nikaax mooyaan fainahu laa yancaqidu nikaaxaasi ma guntamaayo nikaaxaasi dhacay ama meherkaa dhacay ma xirmaayo ninkii gabar lagu xiro oo maalan aabbaheed uu yahay muxrim hadduu yidhaahdo aabbaheed oo muxrima gabadhayda waan kugu xiro waa kugu meheriye kugu mehersami mayso waa inuu kugu meheriyo bacda alixraam haddii asiga loo meheriyo ee la yidhahdo gabadhaasaa lagugu meheriy u yidhahdo waa aqbalay asoo muxrima nikaax uma jiro nikaaxna uma xirna fa innahu laa yancaqidu nikaaxaasi ma guntamaayo ma guntamayo nikaaxa laakiin wax fidyaa lagama rabo ismi ma jiraa ma dembaabaya hadduu u bareero uu camdiyo laa shaka waa dembaabayaa maxaa yeele maxduuraad macneheedu waa maxay waa mamnuucaad waa waxyaabo sharcigu manciyu diiday wixii alla iyo rasuul manciyeen haddaad ku dhacdood u bareerto aatim inaad tahay shaki ma laha waad dembaabaysaa laakiin waa dembi aan fidyo lahayn walaa yufsiduhu ma fasahaadinaya buu yidhi xajka ila alwad'u fi lfarji ilaa galmada fi lfarji uga galmooda mooyaane fi lfarji muxuu ugu qaydayaa wuxuu ugu qaydayaa wuxuu ka taxarusayaa istimtaaca iyo waxyaabaha la midka ah kaasi xajku asuguma fasahaadinaayo laakiin muxuu ka mid yahay min maxduuraat alixraam ay ka mid tahay laakiin xajku fasahaadi maayo xajka waxaa fasahaadinaya waa alwad'u fi lfarji waa galmo inuu xaaskiisa farjiga uga galmoodo ha ka fasahaadiye wuxuu yidhi walaa yakhruju minhu ay min alxaj min alixraam ixraamka uga bixi maayo bilfasaadi fasaad dartii ixraamka waa sii wadaaya inuu ka fasahaaday ixraamka uga tegi maayo ee hore u sii wadaya waa midda hadda aan sheegayna oo shantii arrimood een sheegna ayay ku jirtay inuu xajki sii wadaayo oo ixraamka uusan ka baxaynin laakiin xajkiisu waa faasid arrintaa waxaa diiday ibnu xasmin raximahullah ibnu xasm wuxuu yidhi xajku waaba fasahaadaye maxay tahay ha la sii wado xaggoo in loo sii wadaa buu yidhi maxaase faa'iidaahu ku jira in la sii wado waaba fasahaaday wax ajara kuma sugna waaba xaj baaba'ay buu yidhi idan wuxuu yidhi laa faa'idata fiihi wax faa'iidaaba xajkaasi kuma jiraan laakiin waa fatwadii saxaabada waa asxaabu nabiy sala allahu calay wasalam qaar badan oo ka mid ah waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdaan hore u sii wadaya xajkiisa waa sii wadanaya acmaashii xajkana waa la imaanaya kadibna waa soo qallaynaya sanadka dambe asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhahday ra'yiga saxaabada ayaa ka sawaab badan buu yidhi ra'yiga ibnu xasm raxmat ullahi calayh ka saxaabadaana la qaadanaya fadwada saxaabadaana lagu dhaqmaya oo cumar radia allahu canhu iyo keyrkiiba waa laga soo naqliyay inay fadwoodeen sidaas inuu qofkii xajka sii wadanaayo ixraamka uusan ka baxaynin laakiin xajkiisa uu faasid yahay sanadka dambena uu soo qallaynayo walaa yakhruju minhu ma ka baxaya buu yidhi bilfasaadi fasaad uga bixi maayo waman faatahu lwuquufu qofkii ay dhaaftay istaagga bicarafata carafa la istaago taxallala bicamali cumratin wuxuu uga xalaal noqonayaa bicamali cumratin cumro inuu la yimaado uu sameeyo wa calayhi alqadaa'u walhadyu waxaana dushiisa ah inuu soo qalleeyo iyo hadyi labadabaa laga rabaa waman faatahu lwuquufu bicarafa qofkii uu dhaafo istaagga carafa alwuquufu bicarafa maxay ka mid tahay ya waa min arkaan اlxaji bal waa acdamu ruknin min arkaan اlxaj waa rukniga ugu weyn ou nebigu ka cabiray calayh الsalaatu wasalaam inuu xajka dhanba asiga yahay wuxuu yidhi alxaju carafa xajku waa carafa carafa in la istaago oo la tago waa laga maarmaan qofka xaajigaa waana ruknun min arkaan اlxaj inuu carafo istaago qofka carafo ay dhaafto inuu istaago xaj miyaa u jira maya sheikhu wuxuu yidhi xaj uma jiree taxallala wuxuu ku xalaal noqonayaa bicamali cumratin qofkaasi wuxuu xalaal ku noqonayaa inuu cumro la yimaad waa cumraysanayaa cumradii camalkeeduuna ku xalaal noqonaya xajkiisuna xaj jira maaha wa calayhi alqadaa'u waalhadyu waxaana dushiisa ah alqadaa'u waalhadyi inuu soo qalleeyo waa ku waajib hadyina waa ku waajib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man adraka carafaat qofkii carafaad haleela fawaqafa biha oo carafo istaaga wاlmusdelifa iyo musdelifa faqad tama xajuhu xajkiisu waa dhammaystirme waman faatahu carafaat qofkii carafaad ay dhaafto faqad faatahu اlxaju xajkii waa dhaafe falyuxila bicumratin wacalayhi اlxaju min qaabil ha ku xalaal noqdo cumro waxaana dushiisaa inuu xajiyo min qaabilin sanadka soo qaabilaya soo socda faqad faatahu lxaju maxaa ku cad qofkaas in xaj dhaafay xajaa dhaafay waxaa laga yaabaa in lais yidhaahdo adeeta markaan ka hadlayna maxduuraat lixraam waxaan nidhi waxa xajka fasahaadiye keliya waxa waaye aljimaac soo maah oo hadda alwuquuf bicarafa soo xajkii kuma baabi'in waa kala duwan yihiin annaga waxaan ka hadlaynaa maxay ahayd markaas maxduuraadaa laga hadlayay halkaana waa maxay waa tarku ruknin min arkaani اlxaji taas waxay ahayd in lagu dhaco waxyaabaan sharcigu ogolayn meeshaan waxa looga hadlayana waxa waaye rugni arkaantii xajka ka mida in laga tago oo rugniga ugu weynaay ah kaa haddii laga tago xaj ma jiraayo xaj ma jiraayo qofkaasi xajkiisa waa baaba'ayaa wuxuuna ku xalaal noqonayaa cumra sanadka soo socdana waxaa laga rabaa inuu xajiyo xajat lislaam waa ku baaqi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin